xafiiska xiriir-ilaaliyaha guud ee qaranka wuxuu hadda wadaa oo baaritaankiisu meel fiican maraayo gabagaba ah gacantana lagu dhigay intoodii badneed raashinka loogu talagalay magaalada gobolka hiiraan gobolka hiiraan waxaa hadda ka socdo oo baaritaankiisu gabagaba ah raashin mucaawino ah oo loogu talagalay dadka ku nool degmada buulo burtay oo ay leexsadeen dad ay iskugu jiraan mas-uuliyiin iyo ganacsato raashinku waa la haayaa baaritaanka xafiiska xiriir-ilaalinta guud ee qaranka waa soo gabagabeeyey